Waxaan rabaa laba hadal in aan ka hadlo doorashaa la bilaabay shanqaro badan baa jira doorashada waxay dhici bisha sideedaad oon u malaynay lix bilood inay naga xigto waa wax muddo ku eg waa wax un la tirini maanta shalay daraad waa wax dhammaani dhaqanka iyo islaamnimada iyo ehelnimada midna ma dhammaanayo waxaan dadka ka codsani in la tixgeliyo dadka inuu isku dad yahay walaal yahay isku diin yahay la kala maarmaynin waxaana wax uun muddo ku eg inuu inuu yahay waxaan dadka rabnaa colaad iyo xumaan in la daayo dadka wax doonani ninka ilaahay wax u qoray unbaa heli marka hadduuba ilaahay wax kuu qoray qoridda ilaahay lagu helaayo maxaad dhibaato u ridi oo dadka dhexdiisa dhibaato aad uga ridi hadday dhicid kuu qoranta waad dhici helid hadday kuu qoran tahayna waad heli dadkana waa la ismudan waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celini niman yahow dadkiina wax dooniyow dadka dhexdiisa dhibaato ha dhigina nin walow wixii adiga aad dadka u qabani sheeg wixii dadka saliidda aad marini sheeg wixii kaa gadmay gad dadka dhexdiisa ammaan dhibaato laga radin dadka ehelka ah dhexdiisa ammaan dhibaato laga radin waxaan rabaa inaan af muggi ku dhaho mataana oo isku nin dhalo yaa laba magac kala qabaan dadka gaaris ee reer gaaris la dhaho wuxuu ku kala duwan yahay waa magacya dad la isu keenay oo ingiriis ama quwado kale isu keeneen ma aha waa dad isla dhashay oo walaal ah dadka soomaalida waa walaal kulli waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celini dadka wax dooniyow dadkaa ehelka ee walaalka ah dhexdiisa dhibaato ha dhigina xumaantiisa idinka sabab ha u noqonina adduunkana waa dhibaatuu ku dhici ninka waxaasuu biya aakharana haddee kolley waa lala xisaabtami